waa hagaag dhegeystayaal markale waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu saaka waxaynu ku guda jirnaa barnaamij leyf ah oon ugu hadlayno dagaalla ka dhacay gobolka shabeellada dhexe adan weeraro xasmin ah haddaba weeraradan iyo xilliyada ay ku soo aadeen iyadoo maalmihii lasoo dhaafay aysa dhaceen weerare sidan oo kale ah waxaynu ku wareysanaynaa waryaheena cabdifitaax maxamed qaasim oo oo igula sugan istuudiyaha haye cabdifitaax soo dhowow aad baad umahadsan tahay haashim cabdinaasir runtii dagaalo culus ayaa saaka mar qura waxa ay ka bilowdeen gobolka shabeellaha dhexe weliba waxaa la dhihi karayaa cirifka kore ee dhinaca hiiraan xiga inkastoo deegaanada qaar dhanka ubuucda ay soo xigaan sida daarunicmo oo kale laakiin su-aashaada haddaan toos u abbaaro waa runta maalmihii lasoo dhaafay dagaallo waaweyn oo xeryo lagu weerarayo oo cagta lagu marinayo maanay dhacaynin ha yeeshe dagaallo kamaa-in iyo isbaarooyin weeraro lagu qaadayo iyo dagaallo iyaguna shabeellaha dhexe gaar ahaan balcad iyo xawaadley iyo beere yabaal iyo dhulkaa ka dhacayay wey jireen ha yeeshe mar qura waxaa laga warhelay saaka saddex xarumood oo waaweyn oo meelo lakabyo istaraatiiji ah ku yaala in ciidamada militariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar culus ku qaadeen waxaana weeraradan ay ku soo aadeen iyada oo dowladda federaalka labadii sannadood ee lasoo dhaafay ay sheeganaysay inay weerar tahay weerarkiina sida madaxweynaha dowladda federaalka iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada ay u sheegayeen mar qura uu iska damay waxay sheegeen saad la socotay wejiga koobaad wejiga labaad wejiga saddexaad dhowr weji ayay sheegeen marka wejiyadaasoo dhan markii meesha ay ka baxeen oo dowladda federaalka aada la socotay siyaasiyiinteeda iyo dadka xilalka amniga soo qabtay inay ku eedeynayeen in furmihii in badan oo ka mida laga soo baxay in habacsanaan ay jirto in ammaanka lagu fashilmay in dowladdu ay leedahay muqdisho ayaan xoogga saaraynaa waxay u muuqataa hadda qaabkii waxu dhaceen marka la fiiriyo in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar tahay oo meelihii lakabyada ahaa oo istaraatiijiga ahaa ay markaa saakay weeraro ku qaadeen waxaa cajiib ah marka dowladda federaalka in wakhtigan iyo waaqica aysan la socon marka loo eego hadallada iyagu ay jeedinayaan laba maalmood ka hor waxaa jira cod ah hadda aan sii dayn doonno wasiir ku-xigeenka warfaafinta ninka lagu magacaabo cabdiraxmaan al cadaala wuxuu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab awoodeedii hoos ay u dhacday wuxuu daliil ka dhigtay oo uu yidhi weeraro waaweyn oo cagta lagu marinayo xeryaheenna iyo xeryaha ciidamada shisheeye ayay soo qaadi jireen buu yidhi marka weeraradaasi meesha waa ay ka baxeen buu yidhi waxaana saakay weeraradan ay dhacayaan oo xeryahooda cagta lagu marinayaa maalmo uun laba maalin kadib ama maalin kadib markii hadalkaasi uu sheegay haddaba aan dhegaysanno cabdiraxmaan al cadaala hadalkiisii sharaxnay oo dadka soomaaliyeed ay ka dharagsan yihiin horumar badan laga sameeyey militari ahaan awooddii la wiiqay sidoo kaleeta la gaarsiiyey oo ay ciidanka midooda africa xeryo badan ay leeyihiin ku qabsadeen ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ku qabsadeen laakiin hadda muddadii ugu dambeysay dadka soomaaliyeed ay arki karaan in awooddaas aanay lahayn oo muxuu ahaa xooggoodii la cuuriyaamiyey waayahay wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka cabdiraxmaan al cadaala marka haashim saad maqlaysa wuxuu sheegay xeryahooda in lasoo weerari jiray laakiin weeraradaasi meesha ay ka baxeen nuxurka hadalkiisa kaas ayuu ahaa hase ahaatee weeraradan hadda xogta aan helayna waxay sheegayaan inay yihiin weeraro aada u culus dowladda federaalka ilaa iyo hadda xaggeeda wax war ah lagama hayo warbaahinadeeda iyo afhayeenadeeda iyo wasaaradaheedu dhammaan waa ay ka aaminsan yihiin dhacdadan marka wixii kusoo kordha ee kulley barnaamijka tabinta tooska ah ayaa soconaya